degmada burakab ee gobolka baya weliba ku darara howlgeliyo wadan ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya halay ilaa iyo hatu weliba ku darar howlgallo ciidamadii weliba iyo halhalyoonbaarahayaen xaafada degmada burakab ee gobolka baay tali ku-higeenka saldhigga booliska degmada burakaba dhamme maxamed ibraahim abdulle iyo weliba uusu ku hadari howlgalladii ku wadan ciidamada degmadaasi ciidanka koonfur galbeed ee koonfur gaarka ee waa ilaa iyo xalay dhan oo dalka jare magaalada iyo magaalada oo dhanbaka saabsan ayada dalkaasa wada howlgal iyo horey wada howlgalkiyo si wada baaritaankiyaa socda ilaa iyo hadda baaritaana wada magaalada dhan baaritaana lagu wada wal alla waliyo halkali magaalada oo kugu socdaayo xalay gooyida kulli wal baarahayo walaad uyahay walahi tira dareen lacbogdi ilaa iyo hadda laakiin waa usidii iyo baaristiyaa kulli dareen
howlgallada iyo weliba laxgobda dad badan haana sallan kutuunsiyintiyo ka tirsan ururka al-shabaab ciidamada nabad sugadan iyo hatiyo kuwadan baaritaano eedan hogan